waxyaalo badan oon arkayn inaan arkahay ilaahay baa mahad iska leh marka alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin isbitaalka guud ee magaalada dhoble waxaa ka socda barnaamij indhafiiq iyo daaweyn dhanka indhahu ay ka faa'iidaysanayaan kun iyo siddeed boqol oo qof
waagi baa ii berye haddaad seexato se hurdo kama toostay rux hurda muxuu arki markii hore waan hurday laakiin kolkaa hadda xoogkii laga qaado ii iftiin baa ii iftiima qaar ka mida dadka indhaha loo fiiqa ayaa la hadlay warbaahinta istaa
liboyaan ka nimid duqan anaha wada waa aabbahay indhala'aan iyo waxay ahayday rafaad uu ku jiray baan ka soo bixiyo inta ku imaaday dhakhtarka ilaahay baa nala kulmiyey indhaha loo fiiqay maasha allah alxamdu alshukri musqushiisu iska tagaa uu iska socdaa jidka ninima gacanta ma wado maantii aan galabtii aan soo noqonnay oo saa la iiga fiiqayba derbiga wixii ku dhegan caadaan u ah marka markaan arkay derbiga wixii ku dhegan ee marka hore aan arki lahaa oon arkay farxad baa aad u weyn baa igu dhalatay
alxamdu alshukr haddana saaki iridiidaa ka soo baxda ilaa xibahoniga iridda waa erkaysa alxamdu alshukr oo mahad celinaa hayadii wetelefiiqa markaan waxa arkay aftiinkaan arkay salaada kolkaay soo ka ahani aftiinkeedaan arkay aan arkay meesha iridda hoo duleysha aan arkay alxamdu lilah shukri lilah mulku lilah rabbi alcaalamiin asal il iska malaasan ahayd iska malaasan oo iska madoow nuur biixi cismaan waa isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee jubbaland ee deegaanka dhobley waxaa la qalayaa guud ahaan waxaa mashruucan ku fulaya kun iyo sideed boqol oo qof kun iyo sideeda boqol oo qof oo u qeybsanta saddex qeybood saddex boqol oo qof oo indhaha loo fiiqayo laba boqol oo qof oo la siinayo ookiyaalaha arag akhriska ama reading glass layaado iyo kun iyo saddex boqol oo xanuunada ay qabaan laga daaweynayo nooca doon ha noqdaan indhaha ku meel kasta oo jubbooyinka ka mid ah ilaa iyo n f d intay xuduudda soo xigto oo dhan ilaa iyo libooyo dhajaboola diif ilaa iyo kullan ilaa iyo xuduudda dheer intaa ku taxan waa ka imaadeen dadku dhooble iyo nawaaxigeeda ilaa iyo muxuu ahaa jubbada hoos oo dhan waa ka imaadeen indhafiiqan ayaa waxaa iska kaashanaya hay-adda imisef asef the vision iyo wasaaradda caafimaadka ee jubbaland mashruucan waxaa iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka hay-adda layaado m s f iyo hay-adda fulinaysa barnaamijkan ama mashruucan oo layaado sef the vision waa tiim dhakhaatiir soomaaliyeed oo aqoon-yahano u ah kana soo fuliyey gobollo badan oo deegaanka soomaalida ka mid ah barnaamijkan indhafiiq ayaa soo bilowday saddex iyo labaatankii bishii hore wuxuuna ku egyahay afar iyo tobanka bishan waxayna bukaanadu ka kala yimaadeen deegaano kala duwan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star magaalada dhoble